الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا نوحك بلا بنيا آية اللحدن اللحاد من سورة غافر قال الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قال تعالى إلهي وحير سبحانه وتعالى يسوي نوك حكايوني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام qul waxaa dhahdaa nebi allow innii aniga nuhiitu waxaa layga nahiyey an acbuda inaan caabudo alladiina asnaamta tadcuuna aada caabudaysaan min duunillaahi ilaahay sokadiisa asnaamtaas ilaahay kayrkiis aada caabudaysaan idinkoo ay idiin caddaatay adiladii caqliyada ahayd iyo midii naqliyada ahayd labaduba taas baa layga nahiyey lamaa waqtigii baana layga nahiyey jaa-aniya ay ii timid albayinaatu aayaadka cadcad ama bayinaadka waadixaadka al aayaat alwaadixaat albayinaat addaalla calaa waxdaaniyati taa markay ii timid baa layga reebay min rabbii rabbi xaggiisna ay iiga timid aayaadkaa bayinaadka bayinaadkaasi maxay caddaynayaan koonkan oo dhan allaha iska leh waa allaha ku tilmaaman sifaatu uljalaal waalcadama caqliguna wuxuu kiisa wanaagsan qofka tusinaya cibaadadu inaysan dhow u ahayn oo u suuban ilaa ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala dhagaxyadan la qorqoray ee la qurxiyey iyo dhirta la sawiray waxaasina inaysan ilaahay ahayn cibaadana mudnayn wa umirtu waxaa kaloo lay amray an uslima inaan hoggaansamo lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda inaan u hoggaansamo hoggaansamku waxa weeyaan allaha inaan u khuduuco isku dhiibo diinka iyo cibaadada u khaalis yeelo taas ayaa lay amray huwa ilaahay alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray halkan waxaa laynoo tilmaamayaa oo laynoo caddaynayaa dalaa-isha tusinaysa ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa huwa ilaahay baa layidhi alladii allaha weeyaan khalaqakum idin abuuray dadkiiyow min turaabin turaab iyo ciid idinka abuuray ilaahay waa midka siigadii carada idinka abuuray weeye ciidda ciiddaa waxaa laga abuuray nebiyullaahi aadam uma dabadeedna min nudfatin baa ilaahay idinka abuuray mani xaggeed duriyaddii nebi aadam manidaa xaggeedaa laga abuuro laga bilaabo uma min calaqatin calaqa xaggeed calaqadaas waa dhiigga fadhiye adag taas baa laydinka abuura umma intaa ka bacdina yukhrijukum ilaahay wuu idinsoo saarayaa diflan xaalatiin waxa weeyaan kuwa waxaa laydinka soo saarayaa hooyada caloosheeda marka diflan yakuunu diflan ilmihii wuxuu noqonayaa mid yar ee caruur ah kaas buu ahaanayaa uma yakuunu uma yukhrijukum diflan oo waa ilmaha marka uu dhalanayo oo koonka uu ku soo biiro waa ilmaha yar weeyaan marka uma yukhrijukum diflan xaalatiin bimacnaa diflan adfaalan siqaara adfaal yaryar xaal aad tihiin deedna waa soo weynaanaysaan shay aan fasheen xoogaa baa soo kobcaysaan waa soo weynaanaysaan waa soo weynaanaysaan uma litabluquu intaa ka bacdina inaa gaadhaan idinkii aada gaadhaan ashuddakum xoogowgiinna xooggiinna inaad gaadhaan ashudka waxaa la yidhaahdaa qofku marka caqligiisa iyo awooddiisa ay kaamil noqoto waa sinul arbaciin baa la yidhaha afartan jir marka uu yahay uma litakuunuu inaad ahaataan waa sii weynaanaysaan shuyuukhan inaad shuyuukhu ahaataan oo aad gaadhaan da-da weynanka iyo sheekhnimada ama shaykhuukhada saddex marxalo oo insaanku maraya weeye mar waa dufuula waa ilmanimo marna waa buluuqul ashaddi inuu gaaro qofku marna waa shuyuukha baa la yidhahdaa waxaa weeyaan odaynimo gaarayaan shaykhuukhow gaaraya marka koowaad oo qofku uu bilowga yahay waa soo kobcayaa waa soo weynaanayaa waa ilmo yar korba usoo soconaya milaaw kor usoo socdo wuxuu gaarayaa buluuqulashaddi buu gaaraya halkaa markuu gaaro xoogu meesha u sarreeya uu gaaro iyo caqligu waa misna dib u noqonaya dacfi iyo nusqaan ayaa markaa ku bilaabmaya qofkii isaga ahaa waxaa la yidhaahdaa martabatu shaykhuukha baa middaa la yidhaahdaa wa minkum idinkoo idinka mid ahaaday man baa idinka mid ahaaday yutawafaa la oofsanayo min qablu baa la oofsanayaa waxaa idinka mid ahaaday man baa idinka mid ahaa wa minkum bau idinka mid ahaaday man axad mankaasoo yutawafaa yutawafaa la oofsanayo min qablu horay min qabluda waa maxay min qabli an yakhruja ila alcaalam caalamkaba intuusan usoo bixin isagoo nool qof naftaba laga qaadayo wa huwa siqdu waa ilmaha yar ee dhiciska ah ee aan bila dhammaysan imaamu mujaahid isaga wuxuu leeyahay wa minkum man yutawafaa min qablu waxa weeyaan min qablu min qabli sinni shaykhuuqa duqnimo isagoo aan gaarin mid la oobsanayo dhallinyarnimo ku dhimanaya ayaa idinka mid a labaduba waa jiraan iyo walitabluquu inaad gaadhaan taa hore iyo walitabluquu inaad gaadhaan ajalan ajal ajalkaasoo musamaa la magacaabay waa zamanka iyo waqtiga loo xariiqay ama loo xadiday shaksi kasta inuusan dhaafaynin waana waqtulmowdka weeyaan ajal musama weeyaan qof kasta waqti uusan dhaafayn ayuu leeyahay walitabluquu inaa gaadhaan ajalan musamaa ajal la magacaabay weeye waa yowm lqiyaama leeyahy wahuwa waqtulmowt ama waa yowmu lqiyaama waqtigaa isagaa inaa gaadhaan intaas oo adwaar iyo axwaal ah ayaa soo maraysaan oo idin aad soo madheen wey walacallakum waxaa mudantiin tacqiluuna likay tacqiluu bay ka dhigantay inaad waxgarataan oo axwaasha aamadheen ama intaas adwaara aamadheen inaad wax ku fahantaan oo aada waxgarataan oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa aada garataan oo aa markaa rumaysaan subxaanahu wa tacaala qof kastaaba waxaa laga abuurayaa hadda meni menidaasi iyaduna dhiig bay ka timi dhiiggaasina wuxuu ka yimi qofku dheeftaan uu cunayo iyo cunadaan uu isticmaalayo cunadaanina markii lasii raaco qofku uu cunay waxay ka soo jeedaan nabaad iyo wixii dhulka ka soo baxay nabaadkaasina wuxuu ka soo baxay waa caradii iyo siigadii marka cid kastaaba haddii sidaa la yidhaahdo asalkiisii boorkii unbuu tegayaa iyo ciiddii leanna nabaadkani wuxuu ka soo imaanayaa yatakawan min aturaabi walmaai boor iyo biyo ayuu ka imaanayaa nabaadka uu ka soo baxay dhirtu halkaas ka soo baxaysa inay biyana hesho ciidna ay haysato boorka noocaasa halkaa ka soo jeeda baa markaa waxaa ka imaanaya inuu nudfo noqdo inuu calaqo noqdo maraaxishaas aynu hadda laynoo soo tilmaamay ilaahay kaa weeyan subxaana wa tacaala awooddaa iska leh walacallakum tacqiluun walacallakum tacqiluuna walikay tacqiluu dalaa'ila qudratihi tacaala wa tu'minuu aada u rumaysaan biannahu lwaaxidu laxad huwa ilaahay aladii allah weeye yuxyii nooleeya wa yumiitu dila ilaahay waa midka awooda cala alixyaa'i waalimaata noolayn iyo dilid labadaba faidaa qadoo amran ilaahay amar markuu xukumo bimacnaa araada amran ilaahay amar oo arrimaha ka mida marku doono daal iyo noog iyo tacab midna u marimaya mari mayee midna u mari mayee fa innamaa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa oo keliya lahu amarkaas wuxuu u dhahayaa kun ahaw ayuu ilaahay u odhanaya fayakuunu deedna wuu ahaanayaa wey arrinkaasi wuxuu ku ahaanayaa deg deg baa lagu helayaa wey duuna taakhiirin gadaal mar la-aanta ilaahay qudradiisi baa laynoo tusaalaynaya iyo degdegas wixii ilaahay doono siday u imaanayaan alam tara ila aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi annaa yusrafuun aayaddan waxaa dib loogu noqdo kuwa dooda oo aayaadka ilaahay inay ka hor yimaadaan darteed u murma ama u dooda iyagoo baadil ku doodaya kuwa caayid la caayayo ayaa dib loogu noqday ilaa saddex meeloodoo hore baan ku soo marnay meeshaani waa ilaa meesha afraad weeyaan alam tara ma waadan arag ayuha saamic qofka maqlayow muwaadan u jeedin tacajab bay ka dhigan tahay la yaab bal kuwaan lagalaga sheekaynayo la yaab alam tara mawaadan arag u jeedin ila aladiina kuwa yujaadiluuna doodaya fii aayaati illaahi fii ibdaali aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa burintooda iyo ka horimaatinkooda iyo diididdooda annaa yusrafuuna kayfa yusrafuuna xaggee loo iilayaa xaggee cawquushooda hanuunka looga sarfinayaa kuwaasi waa kuwo weeye alladiina kuwa weeyaan alam tara ila aladiina ila muwaadan kuu u jeedin alladiina kuwa alladiina kuwa kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabka ilaahay beeniyey waxay ka dhigan tahay alam tara ila aladiina yujaadiluuna ila aladiina kadabuu bilkitaabi kuwa kitaabka ilaahay beeniyey iyo wa bimaa shayga arsalnaa aan la soo dirnay bihi shaygaba rusulanaa rusushayada aan la soo dirnay fa sawfa yaclamuuna saman dambey ogaan doonaan kuwaasi waa waciidun wa tahdiidun baa la yihahdaa goodi ayaa la yidhaahdaa fa sawfa saman dambey yaclamuuna ogaan doonaan caaqibata takdiibihim beenintooda ciribteeda id waqti bay ogaan doonaan al aqlaalu aqlaasha iyo qoofallada fii acnaaqihim ay ahaatay luqumahooda fii acnaaqihim ilaa acnaaqihim waasalaasulu silsaladuhuna iyaduna fii acnaaqihim baa meesha ugu jidha ilaa acnaaqihim silsiladuhuna ay luqunta kaga xidhan yihiin oo marka la ysku figeeyo gacnaha iyo lugaha iyo qoorta la ysku xidho ayaa marna silsiladiina loo dabamarinaya yusxaabuuna xaal la jiidayo kuwaas filjaxiimi naarta jaxiima la yidhaahdo silsiladahana lagu jiidayaa filjaxiimi naarta jaxiima la yidhaahdo biyaha kulul ee khatarka ah ee naaru jahannamo iyo jaxiimo ah ayaa dhexdooda lagu jiidahayaa kuwa iyaga humma intaa ka bacdana fi naari naarintii kaa dhexdeeda yusjaruuna lagu hurinahayaa ilaa silsiladahani waxaan markii la huriyo oo dab laga dhigo waxay noqonayaan wax qofkii sii cadaabaya qofkiina waa ku xirxiran yihi waxa weeyaan idil aqlaalu fii acnaaqihim wasalaasuluna iyaduna sidoo kale fii acnaaqihim idil aqlaalu fii acnaaqihim wasalaasul salaasilshu waxa weeyaan waa silsiladahaas weeyaan yusjaruuna xaal kuwaas iyaga yusxabuuna iyadoo la jiidaayo filxamiimi ayaa lagu dhex jeedayaa biyaha kulaylka meesha u daran ka gaaray filxamiimi biyaha kulaylka meesha u dambaysa ka gaaray ayaa lagu dhex jeedayaa oo xaraarada halkaa ka gaaray umma intaa ka bacdina fi naari naarta dhexdeedabaa yusjaruuna naar dhexdeed ayaa lagu hurinaya markaasaa silsiladihii dab bay noqonayaan markaas hadda wax u arato hadda biraha iyo markii dabka la saaro iyo kuwa xoolaha lagu sumada iyo dhibaatada iyo kulaylka iyo waxa ay leeyihiin wax looga qiyaas qaadan karana maaha waxaani waa wax kasii dhib badan oo kasii daran macnaha weeyaan oo naar ah waxa magaca keliya ka dhexeeya sidaa weeyaan yusxabuuna fi lxamiimi uma fi nnaari yusjaruuna waxaa jiidayaa waa malaa'ig silsiladahaasi ku jiidaya malaa'igta zabaniya la yidhaahdaa waa malaa'igta naarta ka dhex shaqaynaya wejigaa lagu jiidayaabaa la yidhi markaasaa biyahaas kulul ee xamiimkaabaa lagu dhex jiidaya barna jaxiimaa lagu dhex jiidaya yaduufuuna baynaha wa bayna xamiimin aan ilahay waa isaga ilaah subxana wa tacala suurat raxmaan uma qiila lahum waxaa loo yidhi bimacnaa yuqaalu lahum waxaa loo dhihi doonaa bay ka dhiganta ayna aweymaakii kuntum ay ahaan jireen tushrikuuna kuwa shariig yeela min duuni illaahi ilaahay sokadiisa qaaluu waxay yidhaahdeen macnaha yaquuluuna weeyaduna waxay dhihi doonaan waa litaxaquqi wuquucihaayo xaqiiq ahaan bay tabtaa u imaan doontaaye arrinka imaan doona iyo wixii la isdhaafsan lahaa iyo hadalkii dhici lahaayoo dhan baa laynoosi laynoo sheegaya qaaluu waxay yidhaahdeen oo dhihi doonaa wey dalluu waa dhumeen wixii aanu caabudi jirnay cannaa hanaga xagga yaga maanta waa naga ciileen indhaha yagu ma qabanayaan uma jeedno deedna gargaar iyo waxaan weydiisanayna ma jiraan bal iskaba dhaafa iyagiiba hadalkii ku noqonaya waxay dhahayaan lam nakunu lam nakun maba aanan ahayn nadcuu kuwa caabuda min qablo horay shay-a waxba wax aan caabudi jirnay haba yaraatee maba jidhaba waxay inkirayaan cibaadadii asnaamta ay caabudi jireen arrinkaa waxaa ku kalifaya lixayratihim wadiraabihim isbaraambarka iyo wareerka iyo xayraannimada ku dhacaysa ayay macnaha la dhahayaan wax aan soo caabudi jirnay haba yaraatee maba jiraba bal lam nakun nadcuu min qablu shay-a kadalika sidaas sidaa oo kale sidee midla idlaali haaulaa'i almukadibiin kuwa mukadibiinta dhuminta la dhumiyey oo kale ayaa yudilu allahu ilaahay dhumiya alkaafiriina kulla kaafiriin bay ka dhiganta gaal dhammaantiis saasoo kalea loo dhuminayaa oo loo dhumiyaa weeyaan ma hanuunaya markaasaa waxaa la dhahayaa daalikum kiinaas oo cadaabkaas isaga ah aqlaashaas iyo silsiladaha iyo daalikumta halkaa markii loo celiyo meelo kale loo celiyana waa jidhaaye daalikum kiinaas bimaa bisababi maa baad waa sababiyo bimaa bisababi maaba hadashay sababkii kuntum ahaan jidheen tafraxuuna kuwa farxa fil ard ardada dhexdeeda bikayri alxaqi xaq la-aantii xaqdaro adduunka farax baa muujin jireen maxay ku farxi jireen xaqdaro oo ah macsiyaday ku farxi jireen waxay ku farxi jireen karatulmaal xoolaha tirada badan ilaahay u dhiibay iyo bixinta ay ku bixinayaan filmuxaramaati meelaha xaaraanta ah dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka ay ku bixinayaan waxaasay ku farxi jireen marka cadaabkan idinku dhacay waa bimaa kuntum tafraxuuna fi lardi bikayri alxaqi iyo wa bimaa wa bisababi maa shay sababkii weeyaan kuntum ahaan jidheen tamraxuuna kuwa kibira bisababi badarikum badarku waxa weeyaan kibirka aad la imaan jidheen awgeys iyo faasheertankii iyo isqaadqaadkii taa weeyaan qaala saawi sheekh axmed asaawi almaaliki wuxuu leeyahay haada wa haada wain kaana damman fi lkufaari cay gaalada u sugnaaday haba ahaadee ilaa annahu yajuru bidayrihi darafkiisa wuxuu ku jiidayaa aayaddani iyo arrimaha ay ka hadlayso calaa kulli man qof dhammaantii tawasaca fii macaasi illaahi qof kasoo waasacsada macaasida ilaahay oo falahu min hada alwaciidi waciidkan isna wuxuu ka qaadanayaa qof kastoo noocaasa nasiibun nasiib buu ku yeelanayaa qofkas aayaddan dee waxa weeyaan kuway kusoo degta keliya uma taalle cid kasta oo ku lug yeelata ayay saamaynaysaa markaasaa waxaa la dhahayaa idkhuluu gala abwaaba jahannama naarta jahannama la yidhaahda albaabadeeda khaalidiina fiihaa xaalaatiin kuwa ku waaraaya naartaa iyada ah laanna iyagaa waxay soo sameeyeen arrimahan iyo kibirkan iyo waxaan bay la yimaadeen dhibaatadan bay soo sameeyeen markaasaa waxaa la dhahayaa udkhuluu abwaaba jahannam albaabada jahannama waa toddoba lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juz-un maqsuumun ilaahi waa isaga ilah halkaa galaa la dhahayaa khaalidiina fiihaa xaalatiin fiihaa fii jahannam kuwa qadaranaya waarid ah kuwaa dhaan fa bi'sa waxaa baas lahaadayo xumaaday mahwa almutakabbiriina kuwa mutakabiriinta ee iskibriyey makaanu hoygooda makaanu sugnaanshahooda makaanu mansil mansilkooda waxaasoo dhan baa baas lahaaday almutakabiriina maxay iska kibriyeen can qabuulilxaqi xaqa aqbalidiisa ayay iska kibriyeen waalmaqsuusu bidammi meesha bi'sa la leeyahayna jahannamo weeyaan markaas waxaa weeyaan bi'sa mathwa almutakabiriin kuwa iskibriyey makaanu hoygoodaa baas yeeshay iskibrin jiray cala allaahi fi dunyaa waxay iska kibrin jireen ilaahay inay waxidaan iyo rusushiisa in ay rumeeyaan ayay iska kibrin jireen lama dhihin bi'sa madkhalu lmutakabiriin taa lama dhihin tan baa la cabiray leanna tan waa meesha weligood ay ku nagaanayaan saasaa looga cabiraya inay weligood meesha joogayaan marka kibirka iyo xumidiisa baa aayaddu caddaynaysaa oo caayaysa falaa budda min cilaajihi bididdihi kibirku waa isla weynan waa in kibirka lagu daaweeyo waxa didkiisaah isla weynanka waxa didkeeda wa huwa kaasina atawaaduc tawaaduc waa in lagu daaweeyo waa meesha aimada iyo ragga cilaajiyo quluubta ay ka hadlaan tawaaduca iyo suhdiga iyo qanaacada iyo ay ka hadlaan weeyaan taasi wata marka wa can bacdi alxukamaa xukamada qaar baa waxaa laga sheegay waxaa faantamay alkala-u fi lmafaaza kala-a iyo daaqa iyo dhirta ku taalla meelahaas bannaanada ah baa wuxuu u faanay cala shajari geedihii oo wuxuu yidhi ana khayru minka oo yarcaani ilbahaa'imu mayeeraanka idaaqa mayeeraankuna allatii laa tacsi llaaha darfata cayn ilbiriqsi ilaahay ma caasido xoolaha aan cidna marna ilaahay caasin baan anugu quud u ahay geedkiina wuxuu yidhi geedu waa kuwaan midhaha dadku isticmaalaan ka baxaan anaa khayru minka anaa kaa fiicanoo yakhruju mini himaaru midhaha iga soo baxa waya'kuluha almu'minuun mu'miniintaana cuna minahaas mu'miniintaa cuna midhahaas dee markaas dee waa arrin weyn weeyaan watawaadaca alqasbu faqaala laa khayra fiya laa aslux lilmu'miniina walaa lilbahaa'im qasabka waa baalkan dee xooluhuna ma isticmaalaan dadkiina ma isticmaalayo falamaa tawaadaca rafacahu allah waa qasabka waa laamahan qasabkaayo sonkorta ay ku jidho markuu saas isku liiday oo yidhi ani xoolana ima cunaan mu'miniinna ima cunto baa rafacahu llahu de waa waxaa laga dhigay wax maarata geedaha ka sarreeya wa khalaqa fiihi sukar sokortii baa lagu dhex abuuray alladii huwa axlaa shay shayga u macaan badan ah ilaa ciddii tawaaduc laga helo waa wax cajiiba marka kibirku waa dhibaato badan yahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fasbir sabir nebi allow inna wacdallaahi ilaahay yabohiisu xaqun mid dhaba weeya maxaa ilaahay yaboohay cadaabidda gaaladaa la cadaabaya waa mid dhab allaa maxaalad fa imaa nuriyannaka haddaan ku aragsiinno ku tusno bacda aladii kii barkiisa naciduhum iyaga aan u yaboohnay haddaan ku aragsiinno cadaabkaan u yaboohnay qayb ka mida jawaabu shardiga waa maxduuf fadalika huwa almadluubu kaas waa kii la dalbayey ama indhahaadaa ku qabowsanaya lataqarab bihi caynuka aw amase natawafayannaka haddaan ku oobsannana failaynaa anaga xagga yaga oo keliya ayaa yurjacuuna loo soo celinahaya cadaabkaasoo aan ku soo degin haddii adigoo nebi maxameda lagu oobsadana waxa weeyaan marjicoodu maalinka qiyaamada waa xagganaga weeyaan deedna waa ka argoosanaynaa ashadd alintiqaam argoosi midka ugu darnaanshaha badan qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi walaqad xaqiiqii arsalnaa waxaan dirnay wallaahi laqad arsalnaa waxaan dirnay rusulan rusul ayaan dirnay rusushaasoo min qablika rusul baan dirnay adiga horta rusul tiro badan ayaa kaa horeysay mucjizaad baa lagu ayiday dadkoodii loo diray waa ka hor yimaadeen way sabreen minhum waxaa ka mida rusushaas man baa ka mida qasasnaa aan qisoonnay calayka dushaada oo aan kaaga warbixinnay wa minhum iyagoo ka mid ahaaday man duul ama ahad xusuul lam naqsus aanan qisoon calayka dushaada kuwa aanan kaaga warbixinna waa ku jiraan wamaa kaana lirasuulin rasuulna uma ahaanin an yaatiya inuu la yimaado biaayatin aayad ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane rasuul aayad iyo mucjizo la imaan karaa ma jiro wamaa kaana wamaa saxa wala staqaama ma ansaxayso mana toosna mana dow aha lirasuulin rasuul oo rususha ka mid ah an yaatiya inuu la yimaado biaayatin shay oo mucjizo ah ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane subxaana wa tacaala waxaa hadalkaa lagu radinayaa kuwii gaalada ahaayoo quraysheedo waxay dhaheen haddii aad rasuul tahay ijcal lana safaa buurtaan safa la yidhaahdee weyn ee ballaaran dahab nooga dhig buurtaan dahab nooga dhig waa buur weyn oo iska madoobaato dhagaxyo balballaaran ah deedna dee haddaaba in yar iyadoo laga soo reebay baaba haddeer lafteeda wax weyn meeshii weli ay buurtii ka baaqi yihiin laakiin awel intaa waa kasii weyneed hadda inta dadka u muuqanaysa buurtaa dahab nooga dhig badi markaasaa la yidhi rasuul iskalama imaan karo wax kastoo laga dalbaday ilaa biidn illaahi mooyaane faidaa jaa markuu yimaado amrullaahi ilaahay amarkiisu amarka ilaahay waktiga lagu talagalay qolada in la cadaabo cadaabkaa loo mudeeyey markuu yimaado qudiya bilxaqi xaqi ayaa la xukumay maxana xaq baa la xukumaya wa ahlakahum ullah dee markaa waa la halaagaya wakhasira hunaalika halkaasna waxaa khasaaray almubdiluuna kuwii baadil sameeyayaasha ahaa baadil falowyaashii aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi wey mucjizaadka iska ikhtiraaxanayey markay ikhtiraaxanayaanu leeyihin waxaa maana loo keenana waa calaa sabiili tacanuti waa madax adayg ayay arrintaa uga jeedaane wax kale maaha kuwaas baa khasaaray oo hoogay macnaha weeyaan allahu ilaahay alladii allaha weeye jacala yeelay lakum idinka alancaama nicmoolayda ilaahay waa midka idin yeelay ilaaha weynoo waaxidkaa cibaadada mudani oo mutaystay waa allaha ancaamta idin siiyo o idin sakhiray ancaam waa geela waa lo-da waa ariga maslaxadiinnaa loo abuuro litarkabuu inaad kortaan minhaa xaggeeda dee lama wada rartee oo lama wada koree geel iyo ariya lo-eh waxa weeye minhaa min bacdihaa iyada qayb ka mid ah in aad kortaan wa minhaa iyada xaggeedaana ta'kuluuna ka cunaysaan waxa la cunayo lagu nooliyey waa maxay waa min luxuumihaa wa albaanihaa waa hilbaha nicmooleyda geel iyo ariyo lo iyo caanaheeda weeyaan walakum waxaa kaloo idiin ahaaday fiihaa nicmooleyda dhexdeeda manaaficu manaafic ayaa idinku sugnaaday manaafic baa ku leedihin tiro badan baa idinku sugnaatay oo wabarkii iyo suufkii iyo timihii labankii caanihii subagii iyo burcadkii iyo waxaasoo dhan ayaa ka helaysaan litarkabuu minhaa wa minhaa ta'kuluun iyo walitabluquu inaad gaadhaan calayhaa dusheeda nicmooleydaas xaajatan dan xaajadaasoo fii suduurikum idinka laabihiinna ahaato ku dhex jidha haa muraad iyo dan aa yeelateen oo qalbigiinna ku soo dhacay oo qalbiga idinkaga jira inaad ku dulgaadhaan nicmooleydan oo waa maxay waxyaala culus baa ku raraysaan safarro dheerdheer awrtaa la rarayaa geela kalaa la rarayaa markaasaa safarro dhaadheer baa lagu geleeya oo aydan si kale ku gaadheen ilaa bishiqi lanfusi wa taxmilu afqaalakum ilaa baladin lam takunuu baaligiihi ilaa bishiqi lanfus wa calayhaa iyada dusheeda nicmooleydaas oo hadda looga jeedo geela iyo wa cala alfulki doonta oo doonyihii iyo maraakiibtii ah ayaa tuxmaluuna laydinku xambaarahayaa taas baa laydinku qaadaa oo waxa weeyaan middaan geelana barriga waa doontii dhulka oo barrigaa lagu maraa doonyahana baxriga iyo baddaa lagu maraa markaasaa labadaa gaadiid oo nicmada weyn oo ilaahayna siiyey weeyaan maanta haddii la waado wax kala soconaya ma laha sufunulbari haddaa maqasho marka doonyaha bariga meesha aan badda ahayn waa geelaas weeyaan wayuriikum ilaahay wuxuu idin aragsiyaa idin tusinayaa aayaatihi aayaadkiisa ayaa ilaahay idin aragsiinayaa ayuha annaas aayaadku waa xujajuhu wa adilatu waa xujooyinka ilaahay iyo adiladiisa tusinaaya ilaahay waxdaaniyadiisa aafaaqda markaa fiirisaan iyo naftiinna markaa fiirisaanba fa aya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa teekooho tunkiruuna aad inkiraysaan fa aya aayaati illaahi waa tawbiiq iyo canaan weeyaan iyagaa la canaananaya inkiridda ay inkirayaan ilaahay waxdaaniyadiisa iyadoo ay iska muuqato aayaadka tirada ka batay oo ilaahay waxdaaniyadiisa waxdaaniyadiisa tusinaya aya aayatin min tilka alaayaat bay ka dhigantay aayad teeka ahoo aayadaha ka mid ahoo aada inkiraysaan iyadoo sidaa iskaga cad oo iskaga muuqata taa inkiraysaan tee weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab